bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku qaadnay kismaayo meel u jirta afartan iyo shan kilomitir oo la dhaho cabdirabiroole meeshaasna waxaa ku sugnaa kooxda ugu ekiisa al-shabaab meeshaas xalay maqribkia weerara ku qaadnay ciidankeenna ee ammaanka dowlad goboleedka jubbalandna ku qaadeen gacankuxaynta waan kala wareegnay toddoba ninna waan kaga dilnay dhowr qori ama saddex qori aan dhihi aan leeyahay ayka qabsanay haye dhinaciina maxaa idinsoo gaaray khasaaraha
nimankaa may naga warheynin noocyaday u dhaqmadaa ay u dhaqmanayeen aan u dhaqanay oo jabhadeynta iyo waxyaala ay baxsadeen fursaan iyo amniyaad ay baxsadeen wixii wax lamid ah inaan la suubino meel walba ay galaana aan ka dabagalno waan gaadnay maynana ogeen inaan meeshaas kusoo wajahanahay meeshaasna gacankuhaynteedii arda annaga gacanta ku hayno ma dagaal toosa ayaa idin dhex maray ah dagaal toosaa dhex maray laakiin way ayaga may kaliisay ku ahayd may ogeyn inaan meeshaas kusoo wajahanahay annaga meeshaas aanay ku duulnay waana kala wareegnay raggaasna waan ku laynay qofka cadada la-eg saddexda qoriyaana ka hafadhi sabanka loo yaqaano aan kala wareegnay waxaad sheegtay in toddoba ka tirsan al-shabaab aad ku disheen dagaalka sidee ku suurgelaysaa in dagaalna uu dhacay oo labada dhinac ay dagaalameen toddobana aad dhankooda ka disheen idinkana uusan khasaaro idin soo gaarin niman na filaaya inaan meeshaas imaanayno ma ahayn nimanna dareerayo inaan meeshaas ku wajahana ma ahayn waa ciidankeenna way gaadeen gaad maana lagu helay iyagoo magaalada ka warheyeen aan soo gelayno afarta gees aanan ka soo gelnay magaalada falacidigileeday ku baxsadeen intooda kala haraagooda ahaa meeshaasna waan kala wareegnay dadka deegaanka ku sugan waraysta waxaa anaga naga dhawa waxa naga dhintay inay jiraan in kale ayagana meydkooda wuxuu dhex yaalaa ilaa hadda magaalada tuulada biroole loo yaqaano yaa ku sugan hadda deegaanka cabdibiroole ee lagu dagaalamay annagaa ku sugan gacankaynta hadda ilaa hadda ku hayno caawii kooxda ugu ugu ex al-shabaab dhinacaasi buulaajiya u fardhibeen ee u carareen dadka deegaanka oo aan la hadalnay waxay noo xaqiijiyeen in deegaanka uu cidlo yahay oo aysan cidna ku sugnayn maxaad ka leedahay arrintaas ma jirto annagaa joogno annagaa kala soo hadlayno annagaana ku sugan meeshaas annagaa ku sugan ciidankeennaa ku sugan waktiyada soo socdana waxaa la arki doonaa hadduu ilaahay xale ka noqdo degmooyinka bada dhexe ee iyagu ku sugan yihiin inaan tagno iyagoo filaynina aan meel walba aan ka soo gelno hadduu ilaahay raalli ka noqdo ujeeddada weerarka aad ku qaadeen cabdibiroole muxuu yahay rag mas-uuliyiin ah oo iyaga ka tirsan inay meesha ku sugan yihiin aana noo sheegay saas u aadnay markaa ayoo ka baxeenaana mas-uuliyiinta meesha ka baxeenaana ciidankeenna uu la wareegay waxaa ku sugnaa ciidankooda ku sugnaa laakiin saraakiishii kooxda ugus way ka baxeen markaas ayada ah howlgalkan ma howlgal laga lahaa qorsho gaar ah ayuu ahaa mise waa qeyb ka mida howlgallada aad ku sheegteen inaad al-shabaab kala wareegeysaan deegaanada jubbooyinka may howlgallo aan kala wareegayno deegaanaday gacanta ku hayaan oo dowlad goboleedka jubbaland meelaha ay gacanta ku hayaan aan kala wareegno dowladnimada iyo soomaalinimada meeshaas la tuso dadka deegaanka ku suganna waa dad gumaysi ku jiro waa dad ay dullaysteen waa dad ay maarata hadhib badan u geysteen mujtamacii deegaankaas ku noolaa ayaa noo yeeraayo meel walbana waan tegi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaanoo badanaa nimanka ayagaa ummadda soomaaliyeed waa baabi'iyeen annaga shacabka soomaaliyeed ma baabi'inayna waxaan baabi'inaynaa iyaga iyo maskaxdoodii daldareed iyo fikirkoodii insha allahu tacaala waxaan tegi doonaa meel ay ku sugan yihiin nin walba ayagoo mas-uula dadka ga qarxiyaan inaan qarxino aan maaratahay meel walba ay isgelaan aan ka dabagalno nooc walbay u adeegtaan inaan u adeegano shacabka soomaaliyeed aan ka badbaadino kooxdaas mufsidiinta ah oo arlada ilaahay fasahadisay nimanka ayaga ummadda soomaaliyeed way duleeyeen ummadda soomaaliyeed dowladdan jubbaland ku hoos nool waxaan rabnaa inay ciz iyo sharaf iyo dowladnimo ay ku noolaadaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo meel walba ay joogaan waan ka dabageli doonaa in badan waxay arkeen dadka inay dhibaan in la dhibo oo meel walba laga dabagalaa nooga badana deegaanaday ku sugan yihiinna way ku dhex dhamaan doonaan ayagaana arkay hadduu ilahay raalli ka noqdo ciidamada amisom ee kenya iyo kuwa maamulka jubbaland horey waxa ay oga baxeen deegaano ka tirsan jubbooyinka marka muxuu soo kordhinayaa la wareegista aad sheegtay inaad la wareegteen cabdidhoore maaha kusoxo cabdidhoore maaha meesha meeshaan kuu sheega waa biroole shalay maqribkiiaan biroole la wareegnay shalay subaxdii shan saacna waxaa la wareegnay tuulada loo yaqaano canjeel oo magaalada kismaayo soddon kilomitr u jirto ma aha kabixitaanka meelaha gaar qaarkood laga baxay maaha cabsi kooxda ugu fula laga qabo maaha waa qaab military waa nidaam military oo lagula dagaalamayo kooxdaas ayaga ah insha allahu tacaala waa muhiim in meelaha ayaga nimankaas joogaan loo la tago in maaragtay lagula dagaalamo laga bixiyo deegaanada gacmaha ay gacanta ku hayaan insha allahu tacaala meel walba ay taagan yihiinna waana taagi doonaa ninkii geerida dhibaysaa la arki doonaa inay annagana dhibi doonto geerida inay shaaho dhibi udhabi doonto waa la arki doonaa haddii ilaahay raalli ka noqo waaya hooyada sooma hooyada soomaaliyeed oo wiilkeeda uu ku jiro kooxda ugus waxaan leenahay hooyo kala bax wiilkaaga ama aabba kala bax wiilkaaga nimanka ayaga ah haraagoodii dhammaan wuu dhammaan rabaa waana gabagabo ee shabaab meelahay ku sugan yihiin hadda wiilkaaga ama hooyo ama aabba aad reeban weysid adiga tabi doontid waxaan leeyahay guri dam- guri guri walba wiil ka baxa waa laga tabi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waa gartay ma lasdhihi karaa howlgalka hadda aad ka bilowdeen galbeedka magaalada kismaayo waa dhaqdhaqaaqyo military oo meelaha aad hadda la wareegteen waxaa dhici karta inaad dib uga soo laabataan maya maya maya meel walba ay nimankaas ku sugan yihiin waa tegaynaa waana la wareegeynaa maamulana waa laga dhisayaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo shabaabna ma kasii talin doonaan mana ka bixi doono ilaa aan ka dhimanaa ama ayaga maaragtay ay ka dhintaan